أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin helna waxaa ka mid ah weeraro kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyay cadowga allah ee ka kala dhacay koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya malishaadka shaqaladirarka heliyo boolis ayaa dad shacab ah ku xasuuqay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ardayda madrasada cuhmaan ibnu cafaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan maktabka caafimaadka ee wilaayada bakool ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaasi bulshada ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee muasasada alkataa'ib kooxda hurdada ee garoonada diyaaradaha ee muqdisho ee barawe ku xanibtay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka shaaladirarka ah ee koonfur galbeed xil isi xoogeysanayo khilaafka ka dhex jira labadaasi maamul ee gaalaraacida ah maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmadaasi wilaayada jubbada hoose ayaa madarso diinaha ka hirgelisay deegaana hoostaga degmada kamsooma ee wilaayadaasi والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo talaadada taariikhun ku beegan tahay afar tobanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyay cadowga allah ee ka kala dhacay koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxay mujaahidiintu ay habeenkii xalay qarax la beegsadeen isbaaro maliishaadka murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka bari ee magaaladaasi waxaana dagaal culus oo halkaas ka dhacay ay mujaahidiintu ku dileen hal askari oo murtad ah halkay ku dhaawaceen labo kale oo isla maliishaadka murtadiinta ah shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya waxay mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ay malishaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada awdhigle ee wilaayadaasi bakool waxaa geesay tawxiidka ka howlgala wilaayadaas ay weerareen garoonka diyaaradaha degmada waajid oo saldhig u ah askarta xabashada etoobiya iyo malishaadka murtadiinta waxaana xilliga uu weerarku halkaas ka dhacayay garoonka diyaaradaha kasoo degaysa diyaarad u socotay murtadiinta howlgalladan waxay ku biirayaan camaliyaadka kala duwan ay mujaahidiintu ku naafeynayaan malishaadka ridada iyo askarta saliibiyiinta ee duulaanka kusoo qaaday shareecada islaamka maleeshiyaadka shaaladirarka heliyo boolis ayaa dad shacaba ku xasuuqay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya walaalkeen abusheba wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga etoobiya ayaa sheegaya in ciidamada liubooliska xabashada ay xasuuq u geysteen dad shacab ah ugu yaraan toddoba ruux ayay maleeshiyaadka murtadiinta liubooliska ku dileen deegaanada bicildheer iyo caado oo ka wada tirsan degmada wardheer ee gobolka doolo goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadkan oo watay gaadiid dagaal ay weerar toos ah ku hayaan qof walba oo kasoo jeeda mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee iska diiday awaamiirta kasoo baxday maamulka murtado mustafa cagjar wararka ayaa intaasi ku daraya in la taliyaha madaxweynaha maamulka areedada jigjiga ninka lagu magacaabo bedel xiis uu ciidamada liubooliska ku amray inay duugaan ceelasha deegaanka ayna cagta maryaana dhuldaaqsimeedka ah deegaanka caado dowladda xabashada etoobiya ayaa sanadahan dambe bilowday in ay si bareer ah u baado xoolaha ay dhaqdaan shacabka soomaali galbeed sababta loo xasuuqayo shacabka degan deegaanada bicildheer iyo caado ayaa ah maxaad u diideen in xoolihiina ay baad ka qaataan ciidamada xabashida dadka deegaanka oo isweeyey ayaa meelaha qaar iska caabin kala hortagay maleeshiyaadka liubooliska ee xabashada etoobiya taabacsan mahadsanid abusheba ardayda madrasada cuhmaan ibnu cafaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا ممن صالحا وعمل صالحا وقال إنني من من المسلمين munaasabad ka dhacday gudaha xarunta madrasada barashada qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ee cuthmaan bin cafaan ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay ardayda madrasada kusoo bandhigeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumaya heerka waxbarashada ee ardayda madrasada فإن السعي إلى التعلم والتفقه في دين الله أفضل القربات وأعظم الطاعات كما أنه أول خطوة إلى السعادة في الدارين فلا يعرف الإنسان قيمة الحياة إلا بالعلم ولا يستطيع أن يميز بين المصلحة والمفسدة ولا بين الضار والنافع إلا به قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد لي الهواء تنتهي كم أركان التجويد وما هي أركان التجويد أربعة معرفة مخارج الحروف معرفة صفات الحروف معرفة ما يتجدد من الأحكام عند تركيب الحروف رياضة اللسان والمداومة عليه qaar ka mid ah waalidiinta ardayda madrasada cuthmaan bin cafaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay si weyn ugu farxeen bandhig cilmiyeedka ay sameeyeen ardayda madrasada iyagoona u duceeyey isla markaana u mahad celiyey macalinka madrasada macallinkii juhdigaas ku bixi ayaa ku mahadsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo midda kale waalidiinta waxaan u dardaarmayaa inay ku dadaalaan ilmahooda sharafta badan khaymaha badan meeshaa duruus khaymo badan ayaa ka baxday ninkii nasiib leh baa helaa nimcadan aan la soo kulannay ugu dambeyntii waxaa goobta munaasabadda ka hadlay macalim xuseen maxamed cumar oo ah macalinka madrasada cuthmaan bin cafaan ee degmada boqa qable madrasada waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo labo bishii toban iyo koowaad dilqacda marka waxyaabaha lagu bartan qur-aanka ayaa nambar kow ah waxyaabaha kale lagu bartan waxaa ka mid ah tarbiya islaamiya ayaa lagu bartaa waxaa kale hadda mataqaana aan bilownay tasxiix annutq biaxruufi lqur'aan een, waxayna baxdaa bacda alcasr sidoo kale ardada waxaa ka mid ah kuwa qur-aanka dhameeyey madrasada barashada qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ee cuthmaan bin cafaan ayaa ka mid ah madaariista ka furan degmada boqa qable aada buu mahadsan walaalkeen yaasir oo kaasi ahaa maktabka caafimaadka ee wilaayada bakool ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaasi walaalkan cabdilqani ayaa faahfaahinaya maktabka caafimaadka wilaayada bokool oo ka duulaya waajibaadka ka saaran badqabka bulshada ku dhaqan wilaayada ayaa dhowaan waxa uu dawo gaarsiiyey deegaano hoostaga degmada xudur ee wilaayada bokool ilaa siddeed deegaan ayaa la gaarsiiyey dawada waxaana ka faa'iidaystay in ka badan toddoba boqol oo isugu jira rag dumar iyo caruur sheekh derow oo ah malaaqa beesha leysaan oo wafdigaasi la socday ayaa ka waramaya sida ay ugu faa'iidaysteen dawada isagoona u mahadceliyey maktabka caafimaadka wilaayada ikhwata alkiraam ilaahay ka mahadsan uma wilaayada ee guud haanya ka mahadsan uma tiimkii hanin dirtay daawad hana geysii ya ka mahadsan guud haan wilaayadaya u mahadlata khaas khaasadin hanin geysiya u mahadsanta mayle in sheegane inti mustamiciin ana dheegaan in sheegane ini daawo wilaayada hanin dirti dhakhtarad daawada hanin dirti daawadii afar goobod qolaysaan orsa laka qiibi maalinta khamiis hayti seenilow waxaan qiibi dadweyne iyo nay migil ibelaan ay ciyaal daawo lahasii lama boqol iyo todobaatan maalintii lamaad maalintii jimaacenna ee dhakhtarreedii daawadii ha ka dhiibayeen doondardiir lama boqol i soddon dhanyar i lanwiin migil i bilaan ha ka siyan maalintii saddexaad oo asabtaga hayti mudooda meelle eraw iyo waan hay tawfiiq linla ero koro tuulada tuuladaas iyo may daawe ah kabiyana ee dhakhtarreedii boqol qof migil i bilaan ah iska jaran ha siyan daawadii walaayada hanindirtii kama hadsinyin ilaahay abaalmarin min allaahi alla ku sii addunya aakhiraadii alla ka abaalmari maalintii afaraad maalinta ahdeed axad oo abaliyo hatina daawadii kabiyaayin lama boqol i labaatan migil i bilaan iska jaran la sii taasa wilaayada insha allahu in sheegan ilaahay ka mahadsan tuma wilaayada ka mahadsan tuma wilaayadii boqol hanin dhiibtii tuma dhakhtareedin haninsii iyo mahadguuda liin ilaahay injaazi abaalmarintii oo alla sii anti daawo ay yornaynshaanagna anti la sii alla ka anfaca assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrintan ayaa qayb ka noqonaysa dadaallada lagu haqabtirayo baahiyaadka bulshada ku dhaqan deegaanada wilaayada waxaana xusid mudan in inta badan degmooyinka wilaayada laga hergeliyey isbitaallo si lacag la-aan ah loogu adeegayo bulshada muslimiinta ah halka kuwa miyiga degana fadhigooda loogu geynayo dawooyin iyo baaritaano lacag la-aan ah mahadsanid cabdulqani bulshada ku dhaqan degmada bulafulay ee wilaayada baay ee goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee muasasada alkataa'ib abuu xasaane ee inoo hayaa أيها المسلمون في كل مكان شاهدتم وشاهد العالم muslimiinta meel weliba oo aad joogtaan waad aragtaan idinka iyo caalamkuba halkay gaarsiisan tahay naceebka saliibiyiinta maraykanka u hayaan muslimiinta waxaad aragtaan sida maraykanka uu u beegsanayo haweenka carruurta iyo xitaa urkujirta kani waa maraykanka ee noo muujiyey wejigiisa dhabta ah ee sharta badan waa filimkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo lagu soo bandhigay gudaha magaalada buulafullaay gaar ahaan agagaarka masjidka jaamac boqolaal ka mid a muslimiinta ku nool degmada oo isugu jiray rag dumar iyo carruur ayaa kasoo qaybgalay daawashada filimkan oo ahaa mid aad uga duwan aflaamtii horey ay u baahin jirtay alkataa'ib intii filimka uu socday dadku waxay ahaayeen kuwo ay ka muuqatay qiiradiimeed mar waxay la murugeysnaayeen xasuuqa maraykanka uu u geysanaya muslimiinta gaar ahaan muslimiinta ku nool soomaaliya mar waxay ku faraxsanaayeen jabka maraykanka soo gaaray kow iyo tobankii sebteembar iyo daarihii maraykanka oo dhulka lagu simay qaar ka mida bulshadii filimka daawanaysay ayaan mikrofoonka andulus la dhex marnay iyagoo ka warbixiya filimka ay daawadeen dhanka kalena muslimiinta ugu baaqay inay jihaadka ka qayb galaan maasha allah waxaan joogaa bartamaha buulufulaay walaayada islaamiga baay marka waxaan fiirsanaynaa filin aad iyo aad u xiiso badan filinkaas wuxuu ka hadlayaa xasuuqa geystay ciidamada maraykanka marka dee dadka muslimiinta aad bay u baabi'inayaan wax la yaab leh ayaan fiirsanaya caawa dhanka kale ayaga ka waran jabka soo gaaray maraykanka jab weyn oo aad iyo aad oo u xun ayaa loo geystay waana ku fiican tahay gaalada sember dadka muslimiinta hadday xasuuqaan waa ayagana in la xasuuqo waaye waajib waaye muslimiinta saaran meel kastoo joogaan waa walaalaha oo xasuuqaya maraykanka waana u ducaynaynaa mujaahidiinta marka dadka oo kale oo jihaadka ka fadhiyana waxaan leenahay inay walaalahooda mujaahidiinta ay u hiiliyaan maasha allah filingeedan qiimo ilaa fiirsadahayna ilaahay ka mahadsan ilaahay barakaye mujaahidiinta iyo iclaamkaba maasha allah filan aad iyo aad unkugirana ilaahay may buageukani suurtogeli maasha allah boqolkiiba boqol waaye may baan duku fiirsanay filinkii mu'asasada alkataa'iban insaarti dadkiaan insaari may ba lenaa jazaakumullaahu khayr tankala murtadiinta may ba lahaa musxafka qur'aanka midigdayna melku biyow manhaj gaalale taana malnii maamulaw megalkainoona megal ma guursadaw merwooyinkainoona muuriyaw makatumadaas insha allah bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mayba fiirsanay oo ku filinkii meel aarahayso muslimiintana laka dhibaha tahay gaaladana laka gumaadaya fiirsani ilaahay subxaana wa tacaala nurooji mayba meel aarahayso meelu meel aarahayso farinka daraa dadka oo meel aarahayso muslimiinka sheegayaan oona fidhiyaan muslimiinta walaalnasho la dhamaayo iyo fidhiyaan fiirsadaan oo ilaahayna garad siiyay aqli siiyay maarna diin diinna fahmeen iyo muslimiin eh oo fiirsadaayan dadkaas maanta qiyaama meelo ku fakdayaan male in iyo diintun istaagaan ilaahay soo ka obsadaan oo diintu meel aarahayso insuruma oo meel gaalada sidii laku gumaado lahaa iyoona meel kasta laka dhibaatay lahaa jiidel laka jiidi lahaa iyoona meel aarahaysantii oo marna ka dadaalaan filimkan oo maalmo ka hor ay baahisay mu'asasada alkataa'ib waxa uu ku soo baxay saddex luuqadood oo kale ah carabi ingilish iyo soomaali isagoona filimka si aada ugu faafay baraha bulshada dadkuna ay wada daawadeen mahadsanid abuu xasaan kooxda riddada ayaa garoonada diyaaradaha ee muqdisho iyo barawe ku xanibtay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka shaala dirarka ee koonfur galbeed xil uu sii xoogeysanayo khilaaf ka dhex jira labadaasi maamul ee gaalaraacida ah walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya iyadoo ay sii xoogaysanayso xiisadda siyaasadeed ee ka dhex xaluusan kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashacdoola diriirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeeda islamarkaana ay fashil ku soo dhammaadeen wadahadallo magaalada baydhabo uga socday murtada xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha riddada iyo murtada cabdicasiis lafta gareen waxay kooxda fadhigeedu yahay finla soomaaliya qaaday tallaabooyin ay ku xanibayso diyaaradaha ka dega qaar ka mid ah magaalooyinka uu ka armiyo maamulkaani gaalraaca ahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayay kooxda riddada ku xanibtay taliyaha maleeshiyaadka riddada ee ku sugan degmada xudura waxayna wararku sheegayaan in murtadkaani uu muddo saacadaha ku xirnaa xabsi maleeshiyaadka isugu yeera nabsugidda ku leeyihiin gudaha garoonka murtadkan ayaa markii dambe laga sii daayay garoonka muqdisho kadib markii uu arrinta soo farageliyey murtada aadan madoobe oo ah gudoomiyaha baarlamaanka riddada dhinaca kale diyaarada ay la socdeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka riddada koonfur galbeed ayaa laga celiyey madaarka macmalka degmada baraawe ee shabeellaha hoose sida ay wararku sheegayaan xildhibaanada iyo wasiirada safarkooda la xanibay ayuu murtada lafta gareen ka soo diray baydhabo waxayna doonayeen inay abaabul siyaasadeed oo ka dhan ah xasan gurgurta ka sameeyaan magaalada baraawe ismarwaaga ugu daran ee dhinacyada u dhexeeya ayaa ka arorsan arrimaha doorashooyinka lafta garan ayaa doonayay inuu qabsado doorasho uu isku caleema saarayo halka xasan gurgurta uu arrinkaasi si aad ah u diidan yahay khilaafka u dhexeeya maamulada gaaloraacyada ah ee muqdisho iyo baydhabo ayaa sii xoogaystay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda riddada uu dhowaan sheegay in ciidamada etoobiya laga saari doono gobollada baay iyo bokool arrinkaasoo uu ku gacanseeray lafta gareena mahadsanid marwaan maamulka islaamiga degmada bo-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoos taga degmadaasi walaalkeena cabdulwahaab maxamed bukhaari ayaa faahfaahinaya sida uu inoo sheegay maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada waxaa dowlaad diini ah oo muddo afar maalmood ah soo socday loo soo xiray afar tuulo oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe afartan tuulo ee nasiibka u helay inay qaataan dowraadkan ayaa kala ah buulo guduud gacanka radiile birabiraha iyo buulamaacaday waxaana diiradda lagu saarayey towxiidka iyo waxyaabaha buriya islaamka iyadoona ay ka faa'iidaysteen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan afartaas tuulo ee aan soo sheegnay markii ay dowraadkaasi soo idlaadeen ayay idaacadda islaamiga andulus la hadleen qaar ka mid ah dadkii dowraadkaas ka faa'iidaystay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa mahadsantihiin insha allahu dowladii anoo keenteen waa qaabilnay waa qaadanay waa ku mahadsantihiin wax allaale wixii shirki ah waa beryaan ka nahay alxamdulilaahi wixii wanaagsan waa qaadanay dowladii iyo wixii ku saabsaneed waa qaadanay insha allahu magacayda anoo ku bilaabaya saalax xuseen oo jooga tuulada gacanka oo hoos tagta degmada bu-aale alxamdulilah walaayada ayaa inoo timid waxay noo keentay waxay noo keentay dowra afar maalin socotay oo ku saabsan islaamnimada sida ay kaaga buraysa bismillaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaa anigoo ah cadar ibraahim maxamed waxaan joognaa buuladu macalin maxadeey waxbarashada oo walaayada ay noo keentay maasha allah wax weyn ayaan ka fahanay arkaayaha towxiidka ayaan ka fahanay markaan waxaan rabnaa walaayada inay noogu soo celceliso si ay wax noo fahansiiso anigoo mukhtaar cabdi maxamed xareede ee ku nool tuulada berebereliirah ee waxaan ku mahad celinaynaa walaayada islaamka bu-aala nooga imaatay ee labadan beri dowra noo socotay aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa ee dowladaas dib dambe ay nooga soo nonoqoto ee si wanaagsan waxaan ugu fahamno sidaan iskaroon aan aad walaayada islaamka aan ugu baahannahay dowraadkan ayaa qayb ka ah dowraadka diiniga ah ee ay helaan dadka ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka si la mid ah kuwa deggan magaalooyinka waaweyn waxaana ujeedku yahay in dadkeennu ay si wanaagsan u fahmaan diintooda aada buu mahadsan walaalkan cabdilwahaab ayukaasi ahaa wilaayada jubbada hoose ayaa madraso diinaha ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada kamsuuma wilaayadaasi walaalkan abo-eman ee faahfaahinaya iyadoo qayb ka ah dadaalka tacalineed ee ka socday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo hormuud ay u yihiin mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan ayaa dhowaan deegaanka mugaambo ee hoostaga degmada kamsuuma waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu furayey madarasada mucaad binu jabal xafladan heerkeed u sareeyey ee lagu furayay madarasada mucaad binu jabal waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose midka maamulka degmada kamsuuma salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan oo ka tirsan beesha mashunguli oo isaga kala yimid degmooyinka jamaame iyo kamsuuma madarasadan oo ay wax ku baran doonaan ku dhowaad laba boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ku biiraysa madaariista lagu barto culuumta sharciga iyo kuwa maadiga ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose ee sida gaarka u hoosaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ugu horeynna waxaa goobta xafladda ka hadlay mid ka mid ah nabadoonada beesha mashunguli isaga oo faahfaahin ka bixiyey ujeedka xafladda waxaa meesha aan u taaganay ubadkanagii inaan wax barno inay wax bartaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyii ugu horeyso ku soo dega alla subxaana wa tacaala oo jibriil u soo dhiibay waxaa yidhi iqra bismi rabbika aladii qalaq madarasa ilongole awalu madarasa ifungulwe jubbada hoose hee ni madarasa ya mgambo vihiba jihaadka waa ku filintin intaan mujaahidiina oo wax baratay hee hadday raayada is- tawxiidka inay kor u qaadaan loo tarbiyeeyo hee gaalo baaka noo fadhin mayso gaalo baaka noom- noom- nooma fadhinayso waa mgambo ayaa ku filan waa mgambo keligoodaa ku filan marka
intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey suldaanka guud ee beesha mushunguli suldaan xuseen macalim waxaan isku imaani madarasadan inaan furno madarasadii laga furaayo mugambo waxaa loo furaaya reer mugambo reer mugambo ayaa laydinka rabaa inaad noqotaan hoggaan inaad qabataan madarasadanaa la rabaa inaan la wedo ugu dambeynna waxaa kelimad qiimaha u badneed dardaaran madasha xafladda ka jeediyey sheekh axmed abuyoonis weheliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoona ku dhawaaqay furitaanka madarasada mucaad binu jabal maanta muqararkii iyo moogtahay madarasnii loogu magacdaray ee mucaad ibnu jabal saxaabigii jaliilka ayaad wada garanaysaan loogu magacdaray waxaa loo baahan yahay in saxaabigaas lagu sifoobo sifada saxaabigaas la qaato oo diinta la barto oo lagu camalfalo loo- loo baahan yahay walaalayaal muqararka hortay baa yaallaa oo sharciga ilaahi subxaana wa tacaala lagu baranaayay maanta waa meeshii yaallo waa kitaabka iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waay intaama waxaa loo baahan in la barto muqararkii dhammaystiran waa la keenay waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto Een, madrasadii mucaad ibnu jabal saacadda aan taagnahay laga bilaabo waa noo furan tahay fajazaakum allahu khayran Fajazaakum allahu khayran fajazaakum allahu khayran dareen farxadeed ayay bulshada deegaanka mugambo ay ku soo dhoweeyeen madarasadan iyagoona madasha ka ballanqaaday ka-faa'iidaysiga maadooyinka lagu baran doono dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu degmada jamaame ka hirgeliyey macadka qurduba oo horey xarumo kala duwan ugu lahaa wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya mahadsanid aboayman warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu